bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jawaar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka oo shaaciye musharaxiinta u tartamaysa kuraastii ay ka geeriyoodeen khadiijo maxamed diiri iyo zeizey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka tacsiiyey geeridii dhallinyarada soomaaliyeed ee doonta ay la degtay iyagoo tahriibaya dowladda soomaaliya oo xubin buuxda ka noqotay golaha fulinta hay-adda u n habitat maxaabiista ku xihan xabsiga dhexe ee xamar oo loo sameeyey baaritaan caafimaad warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan hay-adda qaramada midoobey oo ka digtay dhammaan bulshada inay khatar ugu jiraan macluul
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badr waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jowhar idinhayo kuwooda ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan guddiga doorashooyinka ayaa shaaciye musharaxiinta u tartamaysa kuraastii ay ka geeriyoodeen allah u naxariistay khadiije maxamed diiri iyo xildhibaan zezey guddiga doorashooyinka madax bannaan ee soomaaliya ayaa go-aamiyey in dib loo doorto kuraasta kale ah hoob sagaashan iyo toddobo iyo hoob sagaashan iyo sideeda oo ay hore ugu fadhiyeen allah u naxariistee xildhibaan khadiijo maxamed diiriye iyo xildhibaan maxamuud maxamed jimcaali saysi kuwaas oo geeriyooday waxaana wada tashiyo maalmihii lasoo dhaafa socday ugu dambeyntii suldaanka guud ee beesha kursiga iskale ay soo gudbiyeen liiska ergada dooranaya labadan kursi waxaana la diiwaangeliy ilaa afar musharax oo soo buuxiya shuruudaha musharaxnimada kuraasta bannaan kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay cabdikariin maxamed diiriye cabduqaadir maxamuud maxamed maxamed maxamuud geedi iyo axmed aadan maxudiinna musharaxiinta soo buuxiyey shuruudaha ayaa maanta magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle lagu guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ee buuxinta kuraastan bannaana maalinta biritaah ayaa la filayaa ee magaalada jowhar lagu qabto doorashada labadan kursi waxaana musharaxiinta ergada ee korjoogtada qeybaha bulshada iyo saxaafadda markaasi lagu wargeliyey inay kulankaas kasoo qeyb galaan doorashada islamarkaana waqtiga ay ilaaliyaana weli waxaa jira kuraas ka bannaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kuwaas oo dhowaan la buuxin doono waxaana xusuud mudana in waqtiga mudaxileedka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ka harsan tahay wax ka yar hal sano madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiiyey geeridii dhallinyarada soomaaliyeed oo ay doonta la degtay ayagoo tahriibaya abshir cabdulaahi ayaa warkaas inoo faahfaahinaya madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tacsi u diray ehelada qaraawada iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dhallinyaradii soomaaliyeed ee doonta ay kula degtay jasiiradda baalme ee dalka isbeen madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay in halis badani uu leeyahay tahriibka islamarkaana uu galaaftay nolosha kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed looguna baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii dhallinyarada loogu wacyigelin lahaa qoraal uu soo saaray farmaajo ayuu ku yidhi tacsida iyo murugada waxaan la qaybsanayaa ehelada iyo qoysaskii ay ka baxeen dhallinyaradii soomaaliyeed ee ku nafwaayey badda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo isbeen dhacdadan xanuunka badani waxa ay muujinaysaa halista dhabta ah ee uu leeyahay tahriibka galaaftay nafta iyo mustaqbalka da'yarteena hantidana u ahaa mustaqbalka dalka lagana sugayey in ay dhexda u xertaan sidii ay u samato bixin lahaayeen dowladnimada dadka iyo dalka hoggaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan ugu baaqiyaa in ay xoogga saaraan barnaamijyada dhiirigelintii awoodsiinta dhallinyarada lagana taxadaro tillaabooyinka dhaawacaya niyadda dhallinyarada oo ay ugu horeeyaan musuq maasuqa eexda amnidarrada iyo hubantila'aanta siyaasadeed dhallinyarada waxaan ku adkeynayaa inaysan naftooda tahluka ku gelin safaro halis ah oo badankood ku dhammaanaya geeri iyo uurku taallo ayna u jeestaan difaaca dadkooda iyo wax soo saarka dalkooda waalidka soomaaliyeed waxaan ku adkeynayaa inay da'yarto oo ah tacabkii iyo mustaqbalkii waddankan ka xakameeyaan tahriibka noloshooda galaafan karaa ugu dambeyn waxaan dowladda u soo jeedinayaa in ay tillaabo muuqda ka qaaddo qulqulka tahriibka oo ah musiibo qaran lana xoojiyo wacyigelinta dhallinyarada iyadoo laga hortegayo shabakadaha iyo shakhsiyaadka ka ganacsanaya dhibaatadan ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo dowladda soomaaliya ayaa xubin buuxda ka noqotay golaha fulinta hay-adda u n habitat maxamed kaafi aadan ayaa warkaas inoo faahfaahinaya shirweynaha labaad ee hay-adda un abitat kaasi oo ay dowladda soomaaliya uga qayb galeen danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya danjire jibriil ibraahim cabdulle iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gureynta xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur ayaa waxaa shirkan uu ahaa mid heer caalamiha ay dowladda soomaaliya kaga mid noqotay golaha fulinta sare ee hay-adda un abitad halkaas oo uu ku matali doono danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka kenya danjire jibriil ibraahim cabdulle ahna wakiilka joogtada ee dowladda soomaaliya ku matalaya un habitad iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gureynta xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay ka mid noqoto golaha fulinta sare ee hay-adda un abitad kadib maalmo kooban oo uu shir uga socday magaalada nairobi ugu horeyn danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya danjire jibriil ibraahim cabdulle ayaa sheegay inay tahay guul u soo hoyatay dhammaan shacabka soomaaliyeed in dowladda soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto golaha fulinta sare ee hay-adda un abitad waxaana danjiraha uu uga mahad celiyey dowladihii codadka siiyey dowladda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ay hogaaminayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golaha xukuumadda aragtidooda fog ee ku saabsan in maslaxyada caalamka laga soo muuqdo oo ay dowladda soomaaliya kasoo muuqato dadaal badangeliyey ayaa waxay qayb ka ahayd maantay in soomaaliya loo doorto inay xubin buuxda ka noqoto golaha sare ee hay-adda un habitat amba executive boardkeeda halkaasoo go-aamo masiiri ah lagu gaari doono qaybana ay ka yihiin wadamo lacagaha deeqaha bixiyo qaar ayaga deeqaha hela inta hadda aanu joogno safaaradda soomaaliya diblomaasiyiinteeda ee ayagu wakiilka ka ah dowladda soomaaliya ee shirka fadhiisan doono ayaa maali doona ummadda soomaaliyeed danahooda khaaska ah waxayna ka mid tahay istaabooyinka la qaaday sida da wasiirka ka dhawaajiyey soomaaliya waxay ku beertay east africa oo aan shaqo fiican ka socoto hadda waxaan fadhinaa security councilka haddana hadda waxaan ku darsanay inaan executive boardka un habitat soomaaliya ay fadhiisato arrimahaas o dhan waxay xaqiiqdii astaan u yihiin horumarka ballaaran ee dowladda soomaaliya gaartay waxaan halkan uga mahad celinaya wadamadii codkana siiyey dhammaantood sidaa ula socotaan horaantii sanadkii tegey soomaaliya waxa ay jeergaraysay africa safaaradooda safaaradooda ku sugan dalkan kenya muddo dhowr bilood ah taas waxay noo suuro gelisay inaan messajkeena aragtideena gudbisano taana waxay keentay in soomaaliya loo nominate gareeyo amba loo xusho inay mas-uuliyiinta mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee qaaradda africa hay-adaha caalamiga ay qaadato waxaan rajaynaynaa mudane wasiir dhowr barnaamijyo waaweyn baa soo socdo oo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaali loo dooran doono bilaha soo socdo taasna waxay ka turjumaysaa aragtida guud ee madaxda ugu sarraysa dalka ay ka leeyihiin arrimaha arrimaha dibadda ummadda soomaaliyana waxaan ugu bashaaraynaynaa uguna hambalyaynaynaa guusha maanta ay soomaaliya ku tiigsatay dhinaca kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gureynta xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur ayaa aada uga mahad celiyay danjire jibriil oo in badan ka shaqeeyey in soomaaliya ay ka mid noqoto golaha fulinta sare ee hadda un abitad isagoona ka warbixiyey muhiimadda shirka uu leeyahay soomaaliya runtii wuxuu ahaa shir muhiima oo aada iyo aad muhiimad gaarana noogu leh ee soomaaliya doorkan maanta waxaan muxuu ahaayey ka mid noqonay executive boardka hay-adda guud oo waad ogtihiin soomaaliya way mxuu ahaayey soo kabanaysaa soona koraysaa sida uga mid noqotay hay-adda guud ee qaramada midoobay security councilka oo aan moogtahay member ka nahay ayaan hay-adaha guud ee hay-adda united nationkana aanu qayb uga nahay uga soo kobcaynaa taasaa markaasi runtii oo aniga ugu mahad celinaya safaaradda safiirka safiir jibriil oo uga soo shaqeeyey runtii si xoog badan effort badan geliyey kuna soo muxuu ahaayey lobigareeyey oo moogtay dhammaan kaga soo shaqeeyey muxuu ahaayey saaxiibadiisa safiirada iyo xubnaha ka ah hay-adani aad baan uga mahad celinaynaa marka maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey in hay-addaasi laynoo doorto oo ka mid noqono executive ee boardka safiir jibriilna uu inoo fadhiisan doono haddii ilaha yidhaahdo waa guulaha soo kordhaya ee muxuu ahaayey waddanka soomaaliya aad iyo aad u waaweyn oo aan horteed uga mid noqonay wadamadan east africa aan member ka noqonay meelo fara badan oo kalena aanu markaasi muxuu ahaayey runtii aan aada uga soo korayno waa hogaanka iyo wanaagga iyo iyo kobaca iyo dowladnimada muxuu ahaa runtii hanaqaade bay ka turjumaysaa annaga farxad bay noo ahayn maanta inaanu ka qayb galno shirkan si firfircoon annagoo hay-addaasi weliba la seexanay mashaariic iyo howlo aanu isla wadno oo ay ka mid yihiin sidii arrimaha kaabayaasha sharciyada dhinaca siyaasadaha iyo dhinaca mxuu ahaay institution buildingka ee dibudhiska hay-adda hay-adaha dowladda oo wasaaraddan howlaha guud iyo mxuu ahaayey dibudhiska dalka ay runtii mxuu ahaay qayb weyn ka tahay marka wuxuu ahaa shir laba maalmood socday waana muhiimadda weyn aan u joogno mxuu ahaayey nairobi runtii mxuu ahaa runtii si wanaagsanna noogu soo gabagabanay maanta lasoo gabagabayn doono waxaan uga mahad celinayaa safiir jibriil doorka muuqda ee wanaagsan ee uu runtii mxuu ahaa uu ka qaatay waxaanana uga mahad celinayaa madaxdeenna soomaaliyeed mxuu aha madaxweynuhu ugu horeeya iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba dhammaantood doorka wanaagsan ee mxuu ahaayey hogaaminta leh ee dalkani uu mxuu ahaa ku hana qaadayo dowladnimadiisa iyo inuu ka muuqdo fagaarayaasha caalamka uu ka muuqdo fursadda halkan inoogu jirtaa waxa weeye markaynu executive boardka ka mid noqonnay inaan muxuu ahaay runtii codkeenna iyo muxuu ahaayey howlaha dibudhiska dowladnimo gaar ahaan khuseeya wasaaraddan iyada ah inaan muxuu ahaa door firfircoon ka yeelan doono waxyaabo fara badan oo markaasi muxuu ahaa siyaasadaheenna muxuu ahaa iyo horumarinta institutionka ama hay-adda dowladeedba wasaaradaheenaba runtii ka qayb noqonaya inaanu runtii muxuu ahaay aynu ka hirgalaan baanu rajaynayna haddii ilaahay yidhaahdo maxaabiista ku xidhaan xabsiga dhexe ayaa loo sameeyey baaritaano kala duwan ee dhanka caafimaadka faadimo cabdiqaadir ayaa warkaasi muqdisho inooga soo dirtay in ka badan kun maxbuus ayaa halkan markaasi ku xidhan oo dembiye kala duwan lagu soo eedeeyey waana kuwo markaasi si maalinlaa loola socdo caafimaadkooda jagaabyo caafimaad ayaana loo sameeyaa waxaana u sameeya isbitaal ay dhowaan aasaaseen taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed kaas oo laga dhex dhisay taliska weyne ku yaalla ex control abgooye waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir kala duwan oo loogu talagalay in markaasi xaaladooda caafimaad ay ogaadaan maxaabiista halkan ku xidhan iyo sidoo kale askarta qaybahooda kala gedisan iyo bulshada soomaaliyeed weliba si bilaash ah oo lacag la'aan ah ayaana loogu adeegaa maadaama isbitaalkaasi uu yahay mid markaasi si isxilqaan ah lagu dhisay waxaana inta badan markii aad fiiriso maxaabiistan ay yihiin kuwa aan xorriyad haysan hase yeeshee noloshooda halkan ayaa lagu daryeelaa qaybtanna waxaa ku xidhan ragga oo keliya xabsiga dhexe ee xamar ayaa noqday mid dhismihiisa lasii casriyeeyey amni ahaana waa la adkeeyey maadaama dhowr jeer oo hore ay halkaasi ka dhaceen falal amni darro balse hadda waa uu ka duwan yahay sidii hore taxadar badan ayaa jira ciidamada asluubta ayaana si gaar ah u ilaaliya amniga xabsiga iyo maxaabiista ku jirtaba qaybo badan ayuu xabsigan ka kooban yahay maadaama dadka halkan la keena ay yihiin dad dembiyo kala duwan lagu soo eedeeyey markan waxaa kala soo hadlayaa qaybta xabsiga haweenka ay markaasi ku xiran yihiin tiro ahaan haweenka maxbuuska ah ee ku jira halkan waxay gaarayaan siddeetan haween dembiye kala gedisan ayayna ku eedaysan yihiin xataa qaar baa dil toogashaa ku xukumay hase yeeshee waxaa loo sameeyaa caafimaad ama jag ab caafimaad oo joogto ah waxaa halkan loogu keenaa dhakhaatiir kala gedisan dhakhaatiirtaas oo isugu jiro kuwo caadi ah iyo sidoo kale dhakhaatiir saraakiil ah waxaa laga keenaa isbitaalka guud ee ku yaala taliska ugu weyn ee ciidanka asluubta soomaaliyeed isbitaalkaasna waxaa la yidhaahdaa muqdisho community waa isbitaal ay isxilqaana markaas ay ku dhiseen taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana loogu talagalay in loogu adeego dhammaan ciidamada qalabka sida sidoo kale maxaabiista ayaa qayb ka ah iyo dadweynaha soomaaliyeed inkastoo ay yihiin dadan xurriyad haysan oo maxbuus ah haddana toddobaadkii laba mar ayaa waalidiintooda ama ehelkooda halkan loogu keenaa dadkan waana maalinta arbacada iyo axadda balse inta badan markay aad fiiriso waa kuwo la qabsaday nolosha ka jirta xabsigan
daawooyin waan u qornay gargaar caafimaadna waan u fidinay haddana haddana haddana waxaan weli ku hol jirnaa oo ku guda jirnaa sarfiskii iyo caafimaadkii iyo gargaarkii degdega ahay oo aan u fidinaynay maxaabiista xabsiga dhexe ku jirta waxaan wadnaa weli oo ku guda jirnaa sidaan hore u sheegnaba sarfiska weyn aan u fidinayna ama gargaarka caafimaad aan u fidinayna ciidanka asluubta iyo ciidan kaliya maahan weliba dadka soomaaliyeed ee beeshinada ah ee ku dhibaataysan daafaha magaalada aan ugu talagalnay si free ah ama volunteer ah inaan ugu shaqayno mar walbana loola socdo fadow abay u helaan ay dhakhaatiirta mar walba imaanaysa waana sameynay waana sameyn doonaa inaan mar walbo aan kormeerno oo caafimaadkooda la soconno maadaama dad banaanka u bixi kara aysan ahayn oo u baahan caafimaadkii iyo gargaarkii banaanka aysan u bixi karin marka waxaan sameynay inaan annaga isxilqaano oo annaga aan imaano dhakhaatiirteenna oo aan u sameyno ayagoo meeshooda ku jira caafimaad iyo gargaar dagiga halkaa warkaasi ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jowhar ee haatanna warka dibadda hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadinimada ayaa ka digtay dhammaan bulshada khaza ay khatar ugu jiraan macluul iyadoo ay tilmaamtay meesha ugu gaajada badan ee dhulka inay tahay gaza afhayeen u hadlay xafiiska xiriirka arrimaha bini-aadinimada ayaa ku eedeeyey israa'il inay hor istaagtay dhammaan gargaarkii loogu talagalay in la gaarsiiyey dadka ku nool magaalada khaza waxaana uu sheegay inay isu diyaariyeen gaarsiinta cunnada gargaarka ah ee halkaasi ay ahayd in mir hore la geeyo gaarsiinta cunnada gargaarka ah ee halkaasi ay ahayd mid ka mid ah shaqooyinkii ugu adkaa taariikhda dhow qaybinta gargaarka ee kooxda gargaarka ah ee ay israa'il iyo maraykanku ay taageerayaan ayaa marar badan soo laalaaba iyada oo ay ka dhalatay buuq badan maalmihii ugu dambeeyey iyadoo tiro badan oo dad ku dhaawacmeen goob ay cunno ku qaybinayeen hay-adda ay taageerto israa'il iyo maraykanka guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaas ku eg warkeenii habeenimay radio jowar cidduu warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa baraha internetka ku leenahanay sidaasii nabadgelyo